qodobada aan idinku hayno idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mid a silsiladii gobaad oo halkeedii ka sii socota toddobaadkii hore oday ladan oo xoogaa hantiya kaydsaday ayaa laga hayey inantan gobaad ee laysku haysto anaa gacanta soo qabsanaya oo la gurigeli haye talow gobaad arrintaasi maxay kaga jawaabtay odaygaa gabayaayow inkastoo aad guuniyo dini lacaga haysood guryaad binayso gaadiidna leedahay wakhtigaa ku gabayoo gabowkuu horseeday ciroolaha gurguurtaagayaankayga maahee samiriba guddoonsoo islaamaha gadaadaa gosha midig kahaaneed
gobaadu way ku gacanseertay waxay ku gacanseertay wiilal badan hase ahaatee qaarkood ayaa leh sirta ka dambaysa ayaanu soo ogaanayba sirna iga guddoonoo gabdhaheenna soomaal waxa ay gudboonyihin guud ahaan ka siman yihiin muraadkooda gaariyo arrintay gorfaystaan waa gees maraano waa ged lagu yaqaano xaajo aadan garan iyo gurac waa u dhalashoo arraweelaa goor hore dhaxalguuna siise gobaad way ku jeceshee waa inaad la garataa waan garanay sirtaas arraweela bixisay laftigeeda caashay u baahan in dib loo eego ismaaciilow gobaad way soo cartamaysaa oo waatan ninkii lacagta haysta usoo jawaabta oo tiri lacagtaad haysata adiga wad hayso sidaad sida hadalka kolleyba u dhigtay maantunbay ugu bannaantay laakiin dhinaca kalena waxay leeyihiin araweela la dardaaranta oo waxaa la yidhi waxaad waxaad doonaysaan diida waxaad diidaysaana doona masaasa horta araweelada dardaarankeeda masaasa loo loo jeedaa iyada keliya lama dardaarmee caashay haween oo dhan macaladaan ka badnayn
waa tahay ismaaciila bal sheekadaas gobaad iyo bal qaybaha ay marayso haye caashe horta kolba dee waad arkayso meesha horta anu waxaan aad uga helay beryahanba adigu odayaashan waad la hadaysay marka odayaashii
iyohaye aad baan u fahmaa aad baad u fahantaa wiil dhalinyaro ah wax badan ima sheego waxaan ku yidhi marka waxa dhacday hablaha adiga la doonayo lahaa odayaasha ladani hablaha iyagu dee sheekadan intay socotayba marka anu waxaan aad uga helay inantii gobaad oo tidhi aniga oday weyn oo gadhcadaale aniga agteeda musa fadhiisan karo maxay ku diiday marka islaan maxaa la odhan jiray garoob iyo meelaha iyo cid kula eg iyo meelaha raadso haye marka lacagtuma shaqaysa bay tiri calaasaan waxay leedahay shimbirba shimbirkiisa ha la duulo shimbirba shimbirkiisa ha la duulo iminku maan isku waddo kasoo dhacan marka iyada waxay la haysaa miya wiilkii dhalinyarada gaar ahaan yaxi adigu weli may caddayn laakiin dhalinyarada waa tahay bal sheekadaasi ka wada bogta
waa mar kale iyo silsiladeennii xiisaha lahayd ee gobaad haatanna waxaad dhegaysanaysaan qaybtii saddex iyo tobnaad toddobaadkanna qodobo kala duwan oo xiise leh ayaa ku jira barnaamijka waxaana ka mid a jawaabo isdhaafaya oo ay isweydaarsanayaan wiilasha iyo hablaha calafdoonka ah jawaabo ku socda odayaasha lacagta haysta qurbajoogta iyo daljoogta oo iyana biyo hoostood iska arkay ku horraynaya ibraahim cumar seef dheere oo ah hal abuur da'yar oo ku nool magaalada gurceel ayaa dhinacyo badan u jawaabaya wuxuuna maansadiisa ku bilaabayaa gabaldayasidiisii gedgadoonta sheekadu qofba geenyadiisii hilin gaara qaadsii markaan gees kasta u dayey geeraaradoodii gabal baan yar qoonsaday safwaanow ha gelin eed nimuu caashaq galaayoo garka iyo halbowlaha giddigiisku faafoo gabantuu jeclaadana xarun gaaja taalloo gobonnima ka dheertahay gogosheedu taalloo isna gocosho aawgeed gama ay ka quustoo guhaadaysan weeye yaxya gaabso haw odhan geesta kale haddaan dayo baakistaan gunteedaaskii kasoo gabyayow gurigaa tilmaantiyo rooggaa guduudan gobaa dooni mayso gacan sayriddeedii gaban huma moogide gucle orodka maandhow gaabi baan ku leeyahay geesta kale haddaan dayo hablihii gabyaayow gifafkiinnu badana talada idingoydeen waa taag burracane gabdhayahu maxaa dhacay meeday garashadiinnii mise gabal degdegayaa durba gooyay xaajada anse gaban ahaanbaa guurti la igu sheego garta naqitinkeedaan garaadaba ku qaatoo guulla mahaddi weeye gambooley waxaan fari goor kaleeta laabtoo intaad geedki aadaan arrimaha gorfeeyo go-aankiinna aan helo geesta kale haweenkow raggu waa gayaankihiin balse kale gedroonoo gayigiinni yaaliyo nin qurbaha ku gaamuray ma sinee garwaaqsada afartaa gorfeeyeye gunta aanu daadego odaygii gaboobee giniyaad ku faanow helay gabayadaadiyo geeraaradaadee caligu waxma nabadbaa gadaal baad ka timidoo goobay wax marayaan garan maysid saaxiib ha yeeshee garwaaqsoo shaxdi golaha noo tiil goortana wada ciyaarnoo giddigood abwaanada ninba garashadiisii gudban iyo irmaan dhigay geesta aad ka haystiyo faarax baa godkaa digay gini buu ku faanay iyo googo lacagee hayeeshee gamuunkiyo garneelkiyo fallaaraha gees kastaba kasoo dhici goortuu u jeedow gooxow ka dhuuntay birrinkou ka guurana adaa galabta yaallee guutooyin dhowr iyo gaasas baa ku goob ah gantaalaha dambeeye ee gamaskaygu waa koow adaa gaabsa diidaya hagelgilanin odayow gaashaankaagu yuu jebi golxabkee bilaawaha galka aan ka siibe odagii gabyaayow caashiq guunyo maahoo dirqi maaha guurkiye gashaantimaha soomaal gayaankooda maahida gees kale u weeco garoobada la haasaw gaaryaal afdheeraa haddaad guunyo moodana halabsiga gammaanka iyo guudfuulka doortaye geenyada fardaha iyo gaariga midkii waan calow guurtideenniyo soomalaha garsoor noqon ragga gudaha joogana waa waxaan la gaarnee fiinland gariig iyo gotemburg ma joogno gobanimaan ku noolnahay gurigan ku ababniyo goobeyn agteediiyo gede iyo janaal iyo godin labiya xaafuun gurya samaa hargeysiyo gabileeya luuq iyo ceerigaabo iyo baran garaw iyo caluuliyo matabaangarooriya guraceel dusheediiyo geyigaanu joognaa dayuuradaha guuxana gunyo uma naqaanee geel baanu dhaqnaa gaaroodi reeslay gabanadu ku raacaan gaawahan ku maalnaa caanahoo garooriyo gasinkeennu waa hilib gammaan baanu leenahay gogasheennu waa raar dhaantiyo godoon baan goornool ciyaarnaa dhaqankii la gooyaan godkii lagu hamsiyiyo booraantii ka goobnaa guntay oo haddana furay idriisow garwaaqsooo geygaad ku nooshahay gabanyahu sidaa tidhi hadduu goob sareediyo yahay golo barwaaqaa garo kii lahaay baa gaarsiiya heerkaa gasin gaaja tirashiyo martii gogol la siiyana goor buu ka toosaa gurigiisii aadaa aad buu u mahadsan yahay ibraahim cumar seef dheere isla guriceel waxaa khadka telefoonka soo qabsaday oo maanse kusoo gudbiyey yaxye axmed faarax wuxuuna leeyahay ragga gabayga furay ee maansada gardaadsow salaan guud gundoomo guriceel jannaad iyo geyigii wacnaayiyo galgaduud ka timid oo gundigeedu yahay nabad ragga geyiga joogow gidiley hargeysiyo xamar guunyaheedii erigaabo iyo eyl gabayada ka tiriyow markaan waa godkaygiiyo goobta dhexe balaandigo inantii gobaadoo geyigeenna joogtee yaxya gelindhaxaadkii gudba iyo habeen dumay qalbigiisa geliyee uga go'ay gasiinkii u guntaday xasuustee geeraara ugu diray adigaan gobaaday garabkaada joogaa iyaduna goddoontee ugu tiri guhaadow gabankaan jeclaayow godi wiilashoodii geesigaan ka doortow god haddaana laydhiin ama guriga aakhiro gabal iigu sii dhicin miyo baar jacaylkii gacantaan ku haayaa qalbigaygu go-aa jacaylkaa uu kama goyn iyadoon galbeed tegin runtayuu usii gelin waa taagilgilatay gacanfee ka keentee kugu diri god kale dayo waxaan uga golleeyahay gucumaalo caar iyo good iyo mas weeyaan gelin maysan doonayn yaxya inay la gunudeen mid kaley laheedoo gedi xoorihiisay islaheed ku guuro ragga ceerta gaadiyo yurubtaa usii dosh aan sii gardaashe yaxyow samir guddoono inantaaka gudubo mase waa maguuree way soo gadaal noqon iyadoo garwaaqsatay godobtii xadgudubkii ha yeeshee guhaadow yaxya geesigeennou gabtii dumarka dhici jiray kaydka looma geli jirin aad buu u mahadsan yahay yaxye axmed faarax oo ku sugan guriceel cabdiladiif cismaan faarax oo ku nool magaalada muqdisho wuxuu farriin u diray yaxye isagoo leh habluhu waxay haystaan duruus ay dhaxal ahaan uga tagtay arraweelo oo wixii ay diidayaan ay ula jeedaan dhinaca kale haddaba yaxyow gobaad ka daba tag ayuu leeyahay marka hore salaan guud gaar ahaan asxaabtii geeraarka curusee yurub goonyaheediyo bagistaan gunteediyo ragga jooga geeskiyo guriwacan hargeysiyo gobollada dhaxow nabad marka xigana gabaygii nimbe geesu qaadiyo gobaad caashaqeedii yaa i keenay golahee aniguna giraantaas gabalkan ku leeyahay geestaan ka gelay soomaali gebigeed guud ahaan hablahayagu xishood lagu gardaasiyo qurux waa gudboon yihiin garashana ku xeeldheer waxba yaanan gaabsanayn rag wuxuu u go'aye isku seegay goor hore waa gaari dumaro damac weeye guunoo soo jiray guyaal badan balse waa la geli jiray guddi baa la xuli jiray geed baa la tegi jiray guurti baana naqi jiray garta lama sinaadee ninbaa guusha heli jiray hadda seegadaa male garba siman la wada noqoy qof weliba go'aankii isagaa guddoonsada waxba yaanan gees marin halka gogoshu taallee dadku guud ahaantii masineeye garaadkood qaar baa la gaabshiyey haddii ay gobaad tidhi caashaqeennii gaamuray waan gebagabeeyo waxaan sii gucleeyo gaajiya haraad iyo saxaraha dhex gooshaba waan gaadhay yurubtan waayo badan u golongolay waa go'aan haweenoo cadhadaa u geystee guulaa deeqda bixiye yaxyuu gabadha soo celi sirna iga guddoonoo gabdhaheenna soomaal waxa ay gudboonyihiin guud ahaan ka siman yihiin muraadkooda gaariyo arrintay gorfaystaan waa gees maraano waa ged lagu yaqaano xaajo aadan garan iyo gurac waa u dhalasho arraweelaa goor hore dhaxal guuna siise gobaad way ku jeceshee waa inaad la garataa marka xiga guddoonkii gobaad iyo jacaylkeed raggii soo gebyaayay iyo odayada gaboobee geniyaadka sheegiyo ninka yidhi giriig iyo yuukee u soo guur garashada ka simano haddaad geeriyoon layd gerigo'an ku dhiman layd dembe kaama gelaya gebagabada heestii iyo gunaanadkeedii adiguna gobaaday waxaa kula gudboon labo hadba taad u goylayd wiilka gocoshadaadii qalbigiisa gaadhee gantaalaha jacaylkiyo gubayaan fallaadhuhu isagaa gayaan oo jooga guri barwaaqiyo geyigeenna hodankee webiyada gurxamaya iyo badda gees ilaa gees gobolgobol isugu xidhan looda geeska weynliyo geelay iyo adhig iyo khayraadka gaar iyo guunyo nooc kastay tahay ku manaystay guuluhu inaad gogol wadaagtaan ama oday gaboobiyo guxushaagu inan yahay giniyaad ha kugu hodo hadhowtana galiiliyo geerida ku dhowr ciid ama joog galbeed iyo meel gaaja taalliyo carrigaa gariigoo caydhaada uunguro saddexdaa midaad geli aday kula gudboonta aad buu mahadsan yahay cabdiladiif cismaan faarax oo ku sugan magaalada muqdisho goorahanba waxaa la dhowraya codkii gobaad iyo weliba waxa ay ka tidhaahdo wiilashan fariimaha isdhaafsanaya sidoo kalena waxaa la taallay fariin uga timi dalka fiinland oo uu soo diray abwaan cali goox oo yidhi anigu waxaan ahay nin weyn oo hanti badan haysta gobaadna gacantan soo qabsan doonaa tolow arrintaas gobaad may aqbashay su'aashaas iyo kuwo kaleba maansadan ay soo dirtay gobaad ayaynu kaga bogan doonaa gudgudaha hilaacaa geyigaba hadduu miro gedi lama dhaqaajee sahan baa u guurgalo gol xareedi jiiftiyo goob dulin lahayn iyo si guyaada loo helo waxaan uga gol leeyahay sidii aar gantaal qaba raggan wadagadoodee isu wada gurxamayee goolaaftamayo waa su-aal gu weyn bee geenyadaad jeclaateen ganan qura ma aragteen mise geeska maanta wagad lagu yaqaanee gambadii dhaqaaqdaba waa idiin gobaadoo waa daba guclaysaan idimana guhaadine inta kolaha joogtiyo giddigiinab waanow marka hore salaan guud waxaan ahay gobaadoo guulla uu badbaadsho la dhangalabta joogtoo guri wacan la siiyo gunacaydha loo qoray gelin horena buug baan gacalo u qaataa goob uu cilmigu yaal gaadhi iyo tareenaan kolba geesu raacaa dhulal wada gariinaan dalxiisaan ku gooshaa gunta aan usoo dego galka seefta kala baxo odaygaa gabayaayow inkastoo aad guunyiyo geni lacaga haysood guryaad binayso gaadiidna leedahay wakhtigaa ku gabayoogaba kuu horseedee ciroolaha gurguurtaa gayaankayga maahee samiriga guddoonsoo islaamaha gadaada gosha midig kahaaneed dhanka kalena googaa geesiyow ismaaciil wiilka soo gabraaree maansada ganaayee kugu yidhi gabaad bay gabadhayda saaxiib guuna ay ahaayeen gol jannay ku nooshahay xaajigii gaclooday gogol wacan la hurudaa gar allee warkiisaas been iyo gaf weeyaan geesta kale haddaan dayo umal gacaladaydaay farjalgeli mareegtoo warkaagii soo gaadh guntay waanadaadii guulaheen ma caasiin dhaqankeenna guunkiiyo hidihii ma gees marin mana furin garayskoo intan guud ka qaawiyey garbasaarti maan dhigin waa gunaanadkaygiiyo maasada gunteediiyo gebagabada hadalkee marwadaa garaadkiiyo guga iiga roonee tala ii gunaysaay yaxyo maangariifina wuxuu gabay xilkiisii anna garashadaydii ima odhanin goobee gaf wuxuu galuunbaa aan lahaa garwaaqso axdigaynu gunudniya wacadkii ha gees marin aynu guusha hanano gaaxdiisa maalno caashiqaan guyaal badan gaawaha u culanee balse muu garaabina yaxya waa gadoomo gabaldhixiya waa beri geeraar jacayluu facebooka geliya gabadh kale u heesaa aniguna gashaantii weli guudka fidhatiya gabadhigubayaanahay xulashada gayaankiyo go'aan baan ku maqanahay aad bay u mahadsan tahay amran xuseen cabdi oo ku sugan dalka sacuudiga oo maansadaas quruxda badan inoo soo dirtay guud ahaanba dhegaystayaal intaas waxay naga eeg barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaad walba maanta oo kale aad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a sidoo kalena aad barnaamijkan ku maqashaan barnaamijka caweyska washington dhegaystayaal waxaa naga xasuusin haddii aad jeceshahay inaad ka qayb qaadato barnaamijkan hibada iyo hal abuurka inaad fariimihiina noogu soo hagaajin kartaan somali at v o a news dot com adiga oo marka hore dhegaysanaya barnaamijyadii hore u baxay ee barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaana qaybihii hore ee ku dhaafay aad ka heli kartaan bogga laanta afka soomaaliga ee v o a somaly dot com adiga oo qaybta dhexe ee barnaamijyadana ka dooranaya barnaamijka hibada iyo hal abuurka dhegayste inta aanad soo dirin maansadaada waxaad xasuusnaataa in ay waafaqsan tahay godka maanso ama ay tahay jiifto sidoo kalena ay la jaan qaadi karto meesha ay marayso sheekadani tan iyo intaynu toddobaadka soo socda kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo ammaano allah iyo ismaqal dambe oo xiise leh
ahy ismaaciilow een, ah, gabaad way soo hadashay raggii doonaya way soo jirjiireen kuwii difaacay laakiin hal mid aan aada uga helay Hmm, gabaad waxay tiri yaxya isagaa kaalintiisii gabay oo intaan saxaraha ay dhulka sii maraayay maaragtay af garan waaye oo igu ilaabi maayo eedda ha layga daayo marka eedda malaha eed sahlan baa la- lagala duldhacay dad badan baa canaantooyid markaad dee qurbii tagtay ayaa dadkii kaa dambeeyeyba ilowday sidoo kale dee haatan waata tidhi anigu london baan gaadho gurigna qoladii ingiriis bay siisay caydhna waan qaata ha dumarka dumarka inta badan waxaa lagu riixaa markay qurbaha tagaan oo xoogaa iyo isku yaro filaadaan haaya noloshii haaya hore way ilooba waxay yidhahdaan ka meero wixii kusoo maray mataladii arreweelaa
sidaasaa lagu xantaa laakiin runta uma badna ismaaciil oo waa haddii laysku keeno waa aniga hore uu yidhi haddii qof in laga soo ridaad aragto markiiba garta ha siinin waxaa laga yaabaa kii kale inuu isaga waa hore lasoo dilay